gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa dhagax dhigay wadooyin interlog ah islamarkaana laga hirgelinayo waaxyaha degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho munaasabada ah dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada howlwadaag mudane bashiir cabdi maxamed gudoomiye ku-xigeenka degmada howlwadaaga agaasimayaal odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa ka warbixinaya wadadan interloga ah munaasabadan aadka u weyn ee muhiimka u ah gobolka banaadir gaar ahaan degmada howlwadaag oo aan maanta joogno maanta waxaan dhagax dhignay saddex waddo oo runtii halbowlo u ah degmada howlwadaag isku celiskana runtii ay gaarayaan ilaa iyo saddex kilomitir wadooyinkan runtii waa wadooyin muhiim ah oo istraatiiji ah oo degmada howlwadaag runtii ka baxa isu socodka bulshada iyo ganacsigana lafdhabar u ah runtii waan u mahad celinaynaa maamulka degmada iyo bahweynta reer howlwadaag guud ahaan oo runtii si iskaashi ah isxilqaan ah hawshaan iyada ah ku qabtay taasoo runtii ka turjumayso siyaasadda maamulka gobolka banaadir ee ku qotanta in bilicda caasimadda la soo celiyo la hagaajiyo xaafadaha la dhigo interlogyo loo sameeyo waddooyin waaweyn oo laamiye ah iyo adeegii runtii intaa ka baxsan lana laneeyo maanta marka waxaan u joognaa munaasabadaas idaa oo qaaliga ah waana ugu mahad celinaynaa mar kaleente maamulka degmada iyo reer halwadaag runtii isxilqaankan oo mar qura saddex waddo oo halbowlo ah ay ugu diyaar garoobeen in ay ku saaraan interlog interlogan faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye socodka bulshadan wuu hagaajiyaa ganacsiga wuu hormariyaa amnigan wuu ka qayb qaadanayaa bilcida guud ahaanna runtii aad iyo aad ayuu u soo saarayaa maamulka gobolka banaadir ayaa wado dhismaha wadooyinka ah dhexmara qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir taasi oo loo gol leeyahay si ay muqdisho u noqoto mid la tartan casmaha kale adduunka